بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله صاد الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنصبهما مفعولين الثالث midka saddexaad oo nawaasikda ka mid ah danna waa danna iyo wara'aa danna wuu maleeyey wara'aa wuu ogaaday waxasiba wuu maleeyey wadara wuu ogaaday wakhaala wuu maleeyey wazacama wuu maleeyey wawajada waa ogaaday wacalima waa ogaaday dannahaas iyo ra'ahaas iyo waxaa ka dambeeya alqalbiyaatu ay almansuubatu ila alqalbi oo qalbiga loo nisbeeyey wuxuu leeyahay naasikha saddexaad oo mubtada ayaa khabarka naskhiya waa danna iyo waxa ka dambeeya dannahaas iyo inta ka dambeysa oo afcaalulquluub ah alqalbiyaatu wuxuu la jeedaa waa afcaalulquluub ilaan malaha iyo hubaashu labaduba waxay ka mid yihiin shaqo qalbigu uu qabto wadnaha shaqadaas qabta fatansibuhumaa afcaashaas way nasbinee mubtada iyo khabarka damiirka marka wuxuu laabanaya mubtada iyo khabarka ade la iska ogyahay hadda sooma uusan sheegin laakiin waa la ogyahay fatansibuhumaa afcaashaas mubtada iyo khabarkii way nasbinee mafcuuleyn iyagoo laba mafcuul ah mubtada'ana waxay u qaadanayaan mafcuulka hore khabarkana waxay u qaadanayaan mafcuulka labaad laakiin waa inay qaadato maxay faacilkeeda ilaa waana waa afcaal ficilna wuxuu u baahan yahay faacil markii faacilka ay qaataan ka bacdi bay mubtada iyo khabarka labadooda laba mafcuul ka kala dhiganayaan naxwu ra'aytu allaaha waxaan ogaaday allah akbara kulli shayin wax kasta inuu ka wen yahay allaha waa mafcuulkii hore akbarana waa mafcuulkii labaad ra'aana faacilkeedii way qaadatay oo waa ta'daas akbara marka waa mudaaf kulli waa mudaaf kulli waa mudaaf shay-ina waa mudaafun ilayhi wa yulqayna afcaashaas lasoo sheegay waa la ilqeeyaa waa la camal tiraa in ta'akharna hadday dib dhacaan oo labadii mafcuul ay kadib dhacaan waa la ilqeeyaa birujxaanin baana lagu ilqeeyaa wuxuu leeyahay danno iyo akhawaadkeeda haddii labadii mafcuul ay kadib dhacaan tusaale ahaan wuxuu ahaa danantu zaydan jaalisan buu ahaa waxay noqotay zaydun jaalisun danantu danantudii marka labadii mafcuul ma nasbinayso waa la ilqeeyey bisababi ta'ahurihaa dibdhicitaanka ay dib dhacday oo labada mafcuul ay kadib dhacday awgeed laakiin ilqahaas waa raajixe waxaa kaloo ku bannaan in la camal siiyo oo tidhaahdo zaydan jaalisan danantu laakiin waa marjuuxa markaas labadaba way bannaan yihiin hadday dib dhacaan waxaase raajixa ah in la ilqeeyo wa yulqayna waa la ilqeeyaa afcaashaas yacni waa la camal tiraa waa la ihmaaliyaa inta akharna hadday dib dhacaan oo labada mafcuul kadib dhacaan birujxaanin baana lagu ilqeeyaa naxwu alqowmu raggii fii aharii raadkaygay ku soo taagan yihiin danantu waa sida aan malaynahe alqowmu marka waa mubtada fii ahariina waa khabarkii danantu waa jumlo ficiliya faacil ka kooban oo mustanafo ah alqowmu qowmkii fii aharii raadkaygay ku joogaan danantu waa malaynaa asalkeedii maxay ahayd danantu lqowma fii aharii hadda wuu ilqeeyey wayulqayna waa la ilqeeyaa in tawasatna hadday dhexda galaan bimusaawaatin baa lagu ilqeeyaa haddii dhexda ay galaanna waa la ilqeeyaa laakiin ilqeehu ilqahoodu markaas raajix ma ahane yastawii fiihi alilqaa'u walicmaal hadduu dhexda galo danantu zaydan jaalisan sooma ahayn hadduu noqdo zaydan danantu jaalisan icmaalkaas waa bannaan yahay haddaad doontana zaydun danantu jaalisun mubtada ee khabar danantuna waxay noqonay jumlo muctarida ah oo ficil iyo faacil ka kooban waana isku mid in la ihmaaliyo iyo in la ilqeeyo marba haddii caamilku uu dhexda galo naxwu wa fi laraajiizi khiltu lu'mu waalkhawaru wa fi laraajiizi buxuurta rajaska ku socota allu'mu liidanaan baa dhexdeeda ahaatay iyo waalkhawaru caqliyaro buxuurtaas rajaska wuxuu leeyahay dhexdeeda waxa ahaatay allu'mu liidanaan iyo waalkhawaru iyo caqliyaro khiltu waan maleeyey fil araajizi marka waa khabar muqadam ah allu'muna waa mubtada mu'akhara waalkhawaruna wuu ku cadfan yahay khiltuna waa jumlo ficil iyo faacil ka kooban muctarida laa maxala lahaa min alicraab wuu ilqeeyey wain waliyahunna haddii ayaga uu la xariirsado afcaashii maa hadduu la xariirsado ow laa uu la xariirsado ow in uu la xariirsado maadaas iyo laadaas intaasoo annaafiyaatu oo naafiyaadka ah maa naafiye ah iyo laa naafiya iyo in naafiyaad ay la xariirsadaan ow laamulibtidaa uu la xariirsado aw ilqasami ama laamulqasam uu la xariirsado aw ilistifhaamu ama istifhaam uu la xariirsado baطala camaluhunna camalkoodu waa buraa fi lafdi lafdiguu ka buraa wujuuban waana waajib waa kuwii aan dhihi jirnay waa la tacliiqiyey waa tacliiqii camalkoodu wuu buraa fi lafdi lafdi ahaan u camal fali maayaan wujuuban laakiin maxalka hee way ka nasbinayaan maal maxal ahaan waa u camal falayaan wa sumiya daalika kaas ibطaalkaas waxaa lagu magacaabaa tacliiqan tacliiq baa lagu magacaabaa ibطaalkaas oo lafdiga ah laakiin maxalka aan ahayn tacliiq baa lahaa naxwu linaclama ayu اlxisbayni axsaa si aan u ogaano ayu اlxisbayni labada xisbi keeba ah axsaa koobay calima laba mafcuul bay marka u baahan tahay ayu marka waa ismu istifhaam mabniyu calى اdami fi maxali naصbi mubtada alxisbaynina waa mudaafun ilayhi axsaana waa khabarkii wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxali naصbin saadaة masada mafcuulayn aclama faacilkeediina awey naxnu waa mustatir ah camalka marka maxaa buriyeen fii maxal rafci mubtada nacam fii maxal nasb maan dhahnay taas miyaan nidhi waa khalad fii maxal rafcin mubtada axsantum ayu marka waa mubtada axsaana waa khabarki waljumlatu min almubtada'i waalkhabari fii maxali nasbin saadatun masada mafcuulay naclama camalkeedii marka lafdan waa buro meeshii mubtada ay khabar baa yaallo oo laba mafcuula ay nasbine meeshii ma taallo laakiin maxal ahaan ay u camal falay oo jumladaana waxay taallaa fii maxali nasbin bay taallaa marka yaa nasbiyey calimadan baa nasbiday idan maxalan waa u camal fashay laakiin lafdan ma u camal falin camalkii yaa ka yaa ka tacliiqiyey ayudan oo istifhaamiyada ah baa ka tacliiqiday laakiin ayuda hadda nooma uusan soo sheegin soo ma aha mise adinka waa idinkugu jirtaa awil istifhaami nacam asharxu albaabu athaalid baabkii saddexaad oo min annawaasikhi oo nawaasikda ka mid ah maa yansibu lmubtada waalkhabara macan waa wixii mubtada ee khabarka nasbiya macan xaal ayhiin kuwa wada jira labadaba marka way nasbinayaan wa huwa afcaalu lquluub kaas oo mubtada ee khabarka nasbinaya labadooda waa afcaalu lquluub wa huwa wuxuu yahay danna naxwu wa inii la adunnuka aniga waxaan kuu malaynayaa fircawnu fircawno masbuuran mid la halaagay inaad tahay inaa halaagsami rabtaan u malaynaa wa inii aniga la adunnuka adiga waxaan kuu malaynayaa fircawnu fircawnoo masbuura mid la halaagay inaad tahay adunnu marka waa ficil mudaaric marfuucu litajarudi can innaasi waljaasimu calaamatu rafcihi adama faacilkiisina waa ku asturan yaho waa ana waalkaafu damiirun mutasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulu awal yaa fircawnu waa xarfu nidaa fircawnuna waa munaadaa masbuuran waa mafcuulkii labaad mafcuulkii hore iyo mafcuulkii labaad dhexdooda waxaa soo kala dhex galay nidaa iyo munaadihiis yacni xarfu nidaa iyo munaadihiis labadoda soo kala dhex galay jumladaas marka danna iyo faacilkeeda iyo labadeeda mafcuul ah innadaas bay khabar u noqonayaan isimkeediina way haysataa waayadaas wa ra'aa iyo ra'aa waay naxu innahum ayagu gaalada yarownahu maalinkaas waxay moodaan baciidan inuu fog yahay maalinta qiyaama inay fog tahay bay u maleeyaan wa naraahu annagana maalinkaas waxaan ognahay qariiban inuu dhog inuu dhow yahay ma dheera innahum yarawnahu baciida yarawna marka waa ficil mudaaric oo ra-aal laga keenay wawdaasna marka waa faacilkeedii yarawna waa ficil mudaaric marfuuc litajarudi can naasi waljaasimu calaamatu rafcihi hubuutu nuun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa wawdaasna waa faacilkeedii haadaas waa mafcuulkii hore baciidanna waa mafcuulkii labaad waljumlatu min ra'aa waljumlatu min ra'aa wa mafcuulayha jumladaas ra'aa iyo labadeeda mafcuulna fii maxali rafcin khabaru inna baa laga dhigaa wa naraahu qariiban annagana waxaan ognahay inuu dhow yahay middaas hore ay ku cadfan tahay haddaba wanaraahu qariiban faacilkeedii wuu ku asturan yahoo waa naxnu haadaas waa mafcuulkeedii hore qariibanna waa mafcuulkeedii labaad wa qowli shaacir iyo ninkii shaacirkaa qowlkiisoo kale waaye ra-adii marka laba miihaal buu ka bixiyey midna waa ayad qur-aan ah midna waa shicir ra-aytu allaha akbara kulli shayin muxaawalatan wa akharahum junuuda buu yidhi ra-aytu allaha allah waxaan ogaaday akbara kulli shayin wax kasta inuu ka weyn yahay muxaawalatan xagga awoodda muxaawalatan xagga awoodda wa aktarahum iyo inuu yahay ashyaada midka ugu badan junuudan xagga ciidanka wax walbana ilaah inuu ka ciidan badan yahay sidaasaan ogaaday buu yidhaahday wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu waxasiba iyo xasibo waaye naxu laa taxsabuuhu sharan lakum ha u malaynina inuu shar idin yahay taxsabuuhu taxsibuuhu waa ficlu mudaaricun majzuumun bilannaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuun walwaawu damiiru mutasilu mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil haadaas waa mafcuulkeedii hore sharanna waa mafcuulkeedii labaad labadeedii mafcuul marka way oofsatay wa daraa iyo daraa waaye ka qowlihi ninkii shaacirkaa qowlkiisoo kale duriita alwafiya alcahda yaa curwu faqtabid fa ina iqtibaatan bilwafaa'i xamiidu duriita alwafiya alcahdi ama alcahda labadaba waxaa lagu ogaaday inaad tahay mid ballanta oofin badan saasaa lagu ogaaday maxaa idiin qoran alwafiya alcahdu saas maa idiin qoran inuu godan yahay cahdi iyo cahda labadaas ama in la hoos dhigo ama in la kordhigo duriita waxaa lagu ogaaday alwafiya alcahda mid ballan oofin badan inaad tahay baa saasaa lagu ogaaday aclaada marka mafcuul bihi baa ka dhigee haddaad doontana waa u idaafayne yaa curwu curwow yaa curwatu buu ahaa munaadaha waxaa ku bannaan in la tarkhiimiyo tarkhiimkana waxaa loola jeedaa xarafka ugu dambeeya in la jaro xarafka ugu dambeeya haddii la jaro midka ka horeeya laba wajiya markaas kugu bannaan inaad damadii isaga uu lahaa inaad dusha ka saarto oo aad tidhaahdo wax xaraf oo iga maqan lama arko curwo haddaa u dhawaaqay maxaa dhihi lahayd yaa curwatu sooma dhihi lahayn aakhirkiisoo maduu ma noqdeen mabniyun cala dami fii maxali nasbin damadii baa marka waxaa saaree waawda yaa curwu wax xarafoo iga maqan ma jiraan macnaheedu waa sidaas waa mabniyun cala dami fii maxali nasbin waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo xaraf baa iga maqan xarafkaas iga maqan baa damadii ii saaran tahay waawdana xarakadeedii a u daydo yaa curwatu waawda maxay kuu xarakaysan tahay marka taadu ay joogto fatxo fatxadeedii inaa u dhaafato haddii markaa fatxada loo dhaafo waxaa la yidhahdaa luqatu man yantadir haddii laakiin damo la saaro waxaa la yidhaahdaa luqatu man laa yantadir man laa yantadir macnaheedu wuxu lehay wax iga maqan ma jiraan laakiin haddii fatxo la saaro macnaheedu ta iga maqan uu leeyahay yaa curwa yaa curwu labada duriita waxaa lagu ogaaday alwafiya alcahdi yaa curwu yaa curwa faqtabid la dhacsanow haddaba fa ina ikhtibaatan inaad la dhacsanaato bilwafaa'i ballan oofinta xamiidu ikhtibaadkaas waa fiican yahay waa mid la mahadiyey waa maxmuud daraa laba mafcuul sooma qaadato laakiin maanta waxaa loo bineeyey limaa lam yusama faaciluhu haddii markaa limaa lam yusama faaciluhu loo bineeyo labadeeda mafcuul midka hore waxay u qaadaneen maxay naa'ibulfaacil mafcuulka hore marka naa'ibulfaacil buu noqday oo waa ta'daas wataau damiiru mutasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci naa'ibulfaacil waana mafcuulkeedii hore alwafiyana waa mafcuulkeedii labaad labadeeda mafcuul marka way qaadatay wa khaala iyo khaalo way ka qowlii yuqaalu bihi raaci lxumuulati طaa'iraa wuxuu yidhaahday waxallat buyuutii guryahaygiibaa waxay degeen ma guryihiiyaa degay mase isagaa degay guryihii baan waxaan ka dhistay uu ka rabaa inuu dhaho waxallat buyuutii guryahaygiibaa waxay degeen yani guryihii baa waxaan ka dhistay fii yafaacin meel dheer yacni buur dhakadeed oo mumanacin cid u tegi karta aan la arag mumanac yacni qof u tegi karaa lama arko yuqaalu bihi gurigaas dheeraanta uu dheer yahay darteed baa waxaa loo moodaa kulaha raaci lxumuulati ninka geela la jira waxaa la moodaa daa'iran inuu shimbir yahay xagga hoose markaad taagan tahay oo dhulka aad taaganta oo aad fiirido meesha gurigaas uu ku yaallo wuxuu leeyahay ninka geela la jira shimbira u malaydaa dee waa saasay iska noqonay haddii buur dhakadeed geel uu saaran yahay ama nin geel la jira ka fiirdo buurtuna ay dheer tahay wuxuu kuula noqonaa sidii shimbir oo kale qaala laba mafcuul bay marka qaadan jirtay waa mudaariceedii yuqaalu bihi bisababi tuulihi dheeraantiisa darteed raaci lxumuulati raacidaas waa naa'ibulfaacilkeedii waana mafcuulkii hore raaci marka waa mudaaf alxumuulatin waa mudaafun ilay bihi jaarumjurkan yukhawdan buu ku tacaluqa daa'iranna waa mafcuulkeedii labaad wa zacama iyo zacama zacamatnii ka qowlihi zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiiba buu yidhaahday zacamatnii waxay imooday shaykhan inaan oday ahay walastu bishaykhin aniga oday ma ihi inama shaykhu qofka odayga man yadibu waa midka tukuba dabiiban tukubid ninka tartiib u socda ninkaasa oday ah anigana waa boodahu leeyahay nin dhallinyarahan ahay zacama laba mafcuul bay marka qaadataa ya-daas waa mafcuulkeedii hore shaykhana waa mafcuulkeedii labaad wawajada iyo wajada ka qowlihi tacaala tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajraa tajiduuhu shaygii aa hormarsateen waxaa ogaahaydeen wamaa tuqadimuu lianfusikum ayaddaas ma ahayn wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah huwa khayran tajiduuhu marka waa ficlu jawaabu shardigii ficlu shardigii marka way haysto maadaas baa waxay tahay jaazima oo shardiyo ah tuqadimu marka waa ficlu shardigeedii tajiduuhuna waa jawaabu shardiga waa majhuumu calaamatu jasmihi xadfu nuun laba mafcuul bay marka qaadataa waawgaas horta waa faacilkeedii haadaas waa mafcuulkeedii hore cinda allaahi darafkaas tajiduuhu ku tacalluji huwadaana waa damiiru faslin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab khayranna waa mafcuulkeedii labaad damiiru fasligu wuxuu kala dhex galaa jumlo mubtada iyo habar ka kooban ama hadday mubtada ay khabar tahay ama asalkeedii bay mubtada ay khabar ahayd labada mafcuul oo wajada asalkoodii mubtada ay khabar sooma ahayn wuu kala dhex galay huwa khayran wa acdamana khayrantaa ku tacalluji yani waxaa ula jeedaa ku cadaf wa acdama ajran ajranna waa tamiiskii wa calima calima waa ka qowlihi tacaala fain calimtumuuhunna haddii ay idinla noqoto gabdhihii mu'minaatin inay mu'minaat yihiin hadday idinla noqoto falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gaalada ha u celinina aayaddan marka waxay khasisee nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam heshiiskii uu la galay quraysh fii sulxilxudaybiya uu kula galay bay khasisee aayaddan marka qur-aanku wuu khasisaa cumuumka sunnada ku soo aroora nabigu sala allahu alayh waalay wasalam heshiiska wuxuu ku galay qof kasta oo muslim ah oo gaalada ka yimaada xaggooda in gaalada loo celiyo allah marka wuxuu leey dumarka kuma jiraan marka dumarka waa in la imtixaamo laakiin wixii rag ahaa sidii heshiisku u ahaa waa in la celiyo laakiin dumarka maya gabdhaha mu'minaadka maya allah wuxuu leeyahay fain calimtumuuhunna haddii aada ogaatiin gabdhihii mu'minaatu inay yihiin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar marka lama ogola ayaddu marka way khasiseen calima marka laba mafcuul bay qaadaneen horta waawdaasi waa faacilkeedii maya fain calimtumuuhunna ta'daas baa waxay tahay faacilkeeda miimtaana waa calaamatu jamci dukuur wawdaana damada oo miimta saaran oo la ishbaaciyey bay ka timid min ishbaacu dama waxaa ka dhashay waaw soo ma aha kasra haddii la ishbaaciyana ya baa ka dhalata hunna marka waa mafcuulkeedii hore mu'minaatin waa mafcuulkeedii labaad labadeedii mafcuul marka way qaadatay calima waxay faa'iiday jirtay yaqiin bay faa'iiday jirtay laakiin hadda waxay faa'iideynaya rujxaan sababtoo qofkan iimaankiisa oo wax qalbiga ku jira qalbiga wax ku jirana de lama yaqiini karo lama ogaa karo marka danni waa in lagu lagu xambaaro wa min axkaami hadihi alafcaal afcaashan axkaamteeda waxaa ka mid ah annahu yajuuzu fiiha alilqaa watacliiq ilqaa iyo tacliiq inuu ku bannaan yahay faama alilqaau fa huwa cibaaratun wuxuu ka dhigan yahay can ibdaali camalihi camalkeeda in la buriyo fi lafdi lafdiga laga buriyo walmaxalli labadaba litawasudihaa bayna almafcuulayni maxaa yeele afcaashibaa waxay kala dhex gashay labadii mafcuul ow ta'ahurihaa ama afcaashibaa waxay kadib dhacday canhumaa labadii mafcuul mihaalu tawasudihaa baynahumaa bayna almafcuulayni afcaashi oo labada mafcuul kala dhex gashay qowluka zaydan danantu caaliman bilicmaali marka waa camal siiday jumlo muctaridaa bay markaa danantu noqoneen zaydanna waa maya zaydan danantu caaliman zaydan waa mafcuulkii hore caalimanna waa mafcuulkeedii labaad danantuna de waa ficliga faacil waa sidii adoo yidihii la mid tahay danantu zaydan caaliman wayajuuzu waxaa bannaan zaydun danantu caalimun zaydun marka waa mubtada caalimun waa khabar danantuna waa jumlo muctarida ah qaala shaaciru wuxuu yidhaha bilaraajiizi yabna lu'mi tuucidunii wa fi laraajiizi khiltu lu'mu waalkhabaru atuucidunii ma waxaad iigu cagajuglayhe bilaraajiizi buxuurta oo rajaska ku socota baxru rajaska ma kuwaasaad iigu cagajuglayna yabna lu'mi xumaanta midkii ay dhashay oo xumaanaad dhash ku dhashay uu leeyahay wa fil araajiisi araajiista dhexdeeda allu'mu liidanaan baa ahaatay walkhabaru caqliyaro baa ahaatay khiltu waa si anigay la tahay baxrurajis wuxuu leey la isuguma cagajugleeyo laakiin buxuurta kale haa baxru tawiilka oo kale baxrulbasiidka oo kale waafirka oo kale kaamilka oo kale laakiin wuxuu leey baxrurajas ha igu cagajuglaynin aniga marka baxrajiska wuu ka liitay iyaga agtooda saas daraaddeed nimanka nimankii mutaqadimiinta ahaa yacni shucaradii jaahiliyada baxurajiska inta laga haya waa yeer tahay marka buxuurtooda waxaa u badnaa saddex baxru tawiil inuu ku socdo oo ah midka ugu badan iyo kaamilka iyo basiidka saddexdaasa ugu badnayd laakiin nimankii oo shucaradii islaamiyiinta ah baxrurajiska agtooda in badanoo ka mida wuu ku batay weliba niman waxaa jira baxrurajaska keliya ku gebyi jirayaa jira abunajmi oo kale iyo ru'ba ibnulcajaaj oo kale baxrurajaskaasi caan ku ahaayeen idan fil araajiizi waa khabar muqadama alumuna waa mubtada muahar ah faluumu mubtadaun muahar wa fi laraajiizi fii mowdici rafcin liannahu khabarun muqadam buu yidhi wa ulqiyat khiltu waa la ilqeeyay litawasudihaa baynahuma maxaa yeele way kala dhex gashay lakiin ilqahaas waajib miya may haddaad doonto camal sii kartaa wa hal ilwajhaani sawaa aw ilicmaalu arjax fiihi madhabaani labada weji markii dhexda ay gasho ma siman yihiin mase icmaalka raajixa fiihi madhabaani laba madhab baa ku jirtuu yidhaahday matniga yuu ku rajaxay inay sawaa yihiin inay isku mid yihiin matniga saas kusoo rajaxay laakiin meeshan uu ka aamusay wamihaalu ta'ahurihaa inay dib dhacdo canhumaa labada ka dib dhacdo mihaalkeedu wuxuu yahay qowluka zaydun caalimun danantu bilihmaalihi la himaaliyo wa huwa alarjaxu biاlitifaaq in la himaaliye ayaa raajixa biاlitifaaqi lidacfi alcaamili caamilka dacfiga galay awgiis buuna raajix u noqday ihmaalku sababtoo ah ta'ahurkiisa baa wuxuu ku keenaa dacfi wayajuusu waxaa bannaan zaydan caaliman danantu bilicmaali qaala shaaciru wuxuu yidhi alqowmu fii aharii danantu fain yakun maa qad danantu faqad dafirtu wakhaabuu alqowmu raggu fii aharii raadkaygay ku soo joogaan danantu waa siga aniga ila tahay alqowm marka waa mubtada fii ahariin waa khabar danantu waa ila tahay fain yakun maa qad danantu waxa aan maleeyey hadduu xasilo kaana marka waxaa ka dhigaya taamo fain yakun ay fain yaxsul hadduu xasilo maa qad danantu waxaan maleeyey oo ah inay isoo daba joogaan faqad dafirtu waxaa dhab ah inaan aniga guulaystay wakhaabuu iyaguna inay hogeen baa dhab uu yidhaahday falqowmu mubtadaun waa mubtada wa fii aharii fii ahariina fii mowdici rafcin calaa annahu khabaruhu inuu khabarkiisa wa uhmila danna lita'ahurihaa canhumaa labadoodii maxaa yeele way kadib dhacday dibdhicitaankaas baa marka wuxuu keenay in la ihmaaliyo wamataa taqadama alficlu ficilku cala almubtada'i waalkhabari macan ficilku hadduu labadoodaba ka hormaro lam yajuz ilihmaalu ihmaalku ma bannaana laa taquulu dhihi maysi danantu zaydun qaa'imun maya marba hadduu hormaro wajaba icmaaluhu birafci ma bannaana khilaafan lilkuufiyiin iyadoo kuufiyiinta la khilaafa wallahu aclam